والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرقاق رقاقدي أما ولا أحاديثه iyo dee nusuustii qalbiga jilcinaysay raadaynaysay qaflada suulinaysay bal taas buu baabkeedii ama kitaabkeedii yahay ariqaaq dee waana tan raqaa'iqna waa u yimaadaa waa laba jamacun riqaaq iyo raqaa'iq waxaana ay tahay un jamcu raqiiqatin oo riqaaq ama raqaa'iq waa jamcu raqiiqa waxaana dee kolley culimo badan baa kaba cabiro kitaabkan axaadiista noocan ee nooba bilaabmaysa ee axaadiisan lagu sheegayo kitaabkeenan ama kitaabkan noo bilaabmayo wixii dee nadaa'irteeda laba mid ah ayay cibaaradan kaba cabiraan oo ay aimadu kaba cabireen riqaaq ama raqaa'iq waxay ugaba cabireenna qalbigii ayaa waxay ku keenaysaa inuu dabco riqay ku keenaysaa qaswadii iyo engeegii iyo kafladii bay suulinaysaa waxay keenaysaa oo dee matalan ruuxii ay dhaxalsiinaysaaba laaban uu ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisi usoo laabmo oo wacdigan ku sugan axaadiisan iyo waxa ay matalan ka dhalanayee ah qalbigii inuu taasi ay raadayso ay jilciso ayay ugu magacaabeen magacan ama riqaaq ama raqaa'iq bo macnaha guud ahaanba bal haddaba kitaabkaas weeye baabu bayaani ama baabun akharu ahli اljannati اlfuqaraau wa akharu ahli الnaari الnisaau wa bayaanu اlfitnati bالnisaa wuxuu u baabaysan yahay ama uu yahayba sheegiddii la sheegayey in dee aktaru ahliljana dadka jannada gelaya kuwa ugu badanee alfuqaraau fuqaradii ay yihiin wa akharu ahli nnaari ahlu naarka kuwa u badanna nisaa-u haweenkii weeyaba wa bayaanulfitnati binisaa caddayntii laba caddaynayay fitnada lagu fidnoobo dumarka axaadiisay taasi noogu waday masa waxba taraajimta kuma joogsana iyo cunwaankan tarjamada kaleyna waxaa la arkaa dee kitaab riqaaq mooye intan kale san hore usoo ogaanay waa taraajimtii shuraaxda imakana waa imaam nawowi tarjamadiisii weeye ee maaha tarjamo muslim ah ama canaawinta kutubta kolleyda waa waa isaga tarjamadiisii xadaثanaa hadaab bnu khaalidi qaala xadaثanaa xamed bnu salamata waxadaثanii زuhayr bnu xarbi qaala xadaثanaa mucaad bnu mucaadin alcambariy xa وxadaثnي محamed بن cabdالأعlى qال xadaثna المctamir xa وxadaثna isحاq بن ibrahيm qال أخbarana jarيir kulhm can sulayman التaymiy manaa dadkaas oo dhan waxada dee ragga ka horeeya un waxay xadiidkan ka wada warinayaan sulayman ibn darkhan التaymi وxadaثna abu kamil fضayr بn xuseyn wlfd lah qal xadaثna yزيid بن زurayc xadaثana taymiyu isaguna waa taymigii un waa halkan yaziid ibn zuraacna raggii horuu laba siman yahay can abi cuثmaana can usamata bni zaydi qaala anahu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam abu cuثmaankani waa abu cuثmaan inahdi weeye ninkii mukhadramkaa ee taabiciga weynna ahaa cabdالرaحmaan ibnu mal usamat bnu zaydna waa xibi rasuuli اllahi salى اllahu عalayه wasalam wa bnu xibih maha usamat bnu zaydkii kale aynu sanadka dhexdiisa kusoo mari jirnay ka maaho dee isagoo atbaacu taabiciintii ahaa waa saxaabigii wuxuu ihi haddaba saxaabigaasi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ihi qumtu waxaan istaagay calىa baabiljannati jannada albaabkeeda ayaan istaagay ee ilaah baa u kashfiyoo tusay waaba suurtagal habeenkii micraajkii inay tahay markii samooyinka la fuushiiyey ee uu janno iyo naarna arkay inay markaaba tahay wakti kale inay tahay umanaam ama si kaleba waana ixtimaal ee bal albaabkii jannadaan joogsaday fayda caamatu man dee kollayna waxa soo socdee iman doona ayaa loo kashfiyo waqtigaa weli dadkii dee inay ama wax qabri ku jiriyo wax weli aan imanba adduunyo ku nool ama weliba aan dhalanba waa wax dambeeye laakiin waa wixii la tusay ah faidaa caamatu wuxuun baaba igu soo kadiyo o arkay caamatu man dadka intooda badan dakhalahaa galay almasaakiinu dadkii baahnaaye fuqaradii inay yihiin oo dadkii galay markaa intoodii badnayd ma haddee dhammaantoodina may wadan intoodii badnayd iyo caamadood iyo mucdamkoodu fuqaradii ba ahayn ama masaakiintii waidaa waaba waxaa kaloo iyadna igu soo kadiyo on arkay asxaabu ljaddi waa xadiga iyo nasiibka ama haninimada dadkii ehelka u ahaana maxbuusuuna kuwa oo la joojiyey la xabaasay oo jannada gelideedii laga hor joogo inay yihiin dee waa la xisaabayaa iyaga kuwani xisaab maaha waa la xisaabayaa oo maalkoodii waana kuwii janno geli doona marka dambe weeye waayo kuwii ahlu naarkaa iyaga marka horeba naar baa loo diray ilaa asxaaba annaari naarta kuwii ehelkeeda ahaa ee asxaabuuljaddi kaba mid ahaa mooye oo asxaabu اljadi aljadu de waa almuraadu bihi asxaabu اlbakti wاlxadi fi اdunya waa dheefta iyo nasiibka dadka adduunyo kuba lahaa waa dadkii qadnimo iyo wajaha adduunyo kuba lahaa taaba weeye markoodii wilaayaadkii asxaabtoodii ha kaba dhigeen be laakiin waa muqaabilkii masaakiinta kuwaasi iyagu waa ku la joojiyey bay ahaayeen la xambaasay oo dadkii fuqaradaha sida xadiidkuba yimid dee sanado badan bay ka horgelayaan dadkii aqniyada ahaa sababtu waa faqiirkii saalixa ahaa weeye maha faqrigoo mujarada inuu kuba gelaye laakiin wax cusleeyaan laba socon dee iimaankiisa iyo camalkii saalixa weeye laakiin wixii joojin lahaaye cuslayn lahaaye isaga ayaanu wadanbo iyaga markaa jannaa loo amray ama dadkii xoolaa lahaayeen ehlu naar ahaynee janno gelayey ee xoolahoodii baa meeshay ka soo kasbadeen iyo halkay ku bixiyeen baa la weydiinayaa lagu xisaabayaa taas baa keentay waxa weeyaan inay hadhaan oo la joojiyo oo waa xisaab baa loo joojiyey iyaga ilaa asxaaba naari naarta kuwii asxaabtooda ahawn mooyaan oo faqad umira bihim kuwaa waa la amray ila naari naar oo macnaha hadduu ninkani asxaab aljaddi ama dadka aqniyadaah ama jaha iyo taasba leh ahlu naar ay ahaayeen dee waa iyaga marka horeba toos baa naar loo geeyey oo loo amray ee kuwan maxbuusiinta ah u xabaasan xoolahoodii iyo xisaabtoodii waa kuwii iyagu mu'miniinta ama janno gelaye weeye faqad umira bihim ila annaar taasi bal waa jannadii waqumtu waan istaagay calaa baabi nnaari albaabkii naartana waan istaagayoo faidaa caamatu man dakalaha almasaakiin annisaa faidaa caamatu man dadka uguba wuxun baaban arkay idaadu waa fujaaye meelahan oo dhanba waxun baaba igu soo kadiyoon arkay ciddii gashay intoodii badnayd annisaau haweenkii inay yihiin oo dee wuxuu arkay inay ahla naarka kuwa u badan yihiin bal weli axaadiisu way noo socotaa markaa oo duruq kale iyo ama axaadiid kale oo dee kolley ibnu cabaas iyo qolooyin kale laga warinayo macnahan kuba yimi ayaan arki doonaa mar baan isla yar wada eegeynaa xadaثna زuhayr بن xرbi qال xadaثna ismaaعيل بن ibrahim عan أyuba عan abi رajاء الcudaaridiy qaala samictu بna cabaasi abu rajaء الcudaaridi kolley waa nin taabici isla mkhadrm ah oo iq ah oo kitaabka dee meelo kagaba suganoo ibnu cabaas waa kan ka warinaya cimraan ibnu xusaan markaa xuseyn isagoo kaba warinaya xadiid waaba dee jirtaa uu kaba wariyey xadiidkan oo isagana waa ka wariyey iyo axaadiid kaleba waxaa magaciisa la yidhaha cimraan ibnu milxaan baa la yidhaah deetani waa nisbo aburajain alcudaaridi waxaa jira nin kale oo abulashhab alcudaaridi la yidhaha abulashhab waa kunyadiisii isna kitaabka meeluu kaga sugan yahay nisbadana way ku kulmeen laakiin ninkani hadduu mukhadram yahay ninkaasi waa nin dadkii dee adugu markaasun atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa ah ama si qaar taabiciin la mucaasarooday yaani cid saxaabaa arkinba xaafid ibnu xajarna saadisu ka dhiga de kolleyna waa sahwi un oo dee kolkol waata in waa kol sahwiya kolkolkol la yar qariibsadee in sheekh maxamed amin kitaabkiisan alkowkab alwahaajna halkan markuu qabanayo tarjamada ninka kale uu qortay jacfar ibnu xayaan buu qortay waxaana qornayd inuu saadise yahay baa qoran oo isaguba uu xaafidka dee wayaanu uba tirin be lakin waa saadisa waa dee cibaaradii xaafid ibnu cabaasna waa ka warinaya dee nin saadisina ibnu cabaas iyo bal dee anas iyabaanu aragba markaa taas oo kaleo waa dee laba anas lahayn oo xadiidkiina waa xadiidkan mawsuulka haddii kale mursal buu noqon lahaa dee sidaa hadduu yaama inqidaac weyn baa kuma sugnaan lahaa bal waxaan leenahay aburaja kaasi waa abulashab jacfar ibnu xayaan kana waa aburaja alcudaaridi waa cimran ibnu milxan qaala wuxuu yihi aburaja samictu waxaan maqlay ibna cabaasin yaquulu xaalu ku qowlayo qaala muxamadu salى اllahu alayh wasalam nebi moxamed baa wuxuu yihi iطalactu waan daalacday oo waan arkay fi ljannati jannadii baa lay tusay oo de habeenkaa wuu arkay waxaa kaloo jirta inuu kitaabka kuba soo maray markii uu salaadii cadceedmadoobaadka dadka tukinayey koluu hore u dhaqaaqay iyo koluu dib usoo joogsadayba inay jireenoo uhi jannadii iyo naartii baa laygu soo suureeyeyba gidaarkan ma curda hada alxaa'id bal taasna waaba jirtay dee waxyaalo kalena wakti kale oo ama manaama manaamkoodna waa waxyi ambiyadii eh na waa ixtimaal be adigu jannadii baan arkay oo fara-aytu waxaan arkay aan daalacday oo aksara ahlihaa ehelkeeda kuwa ugu badan inayin alfuqaraa dadkii fuqarada ahaa dalactu waan daalacday fi naari naartiina oo fara-aytu waxaan arkay aksara ahlihaa ehelkeeda kuwa ugu badan inay yihiinna annisaa haweenkii taas baan arkay weli way inoo socotaa kolley xadiid kale oo saxaabi kale warinayana waa inoo dambeeyaa waanan iswada gaadhsiinaynaa waayo waa macnahan keliyo dee waa macnahan un imaka aan hayne walow xadiidka inoo dambeeyaa qeybta dambe un uu yahay ee qeybtii hore aanay laba socon وxdثna اسحاq بن إbrاhيm qال أخbarana الثqفي qال أخbarana أyub bhda الإsناad وxadثna شhaybاn بن فaruq qال xadثna abوالأshab qال xadثna abوالرajاء labadood waa isku xigaan jacفar iبن xayaan iyo marka عan iبn cabاsi aن النبya slى الlه عليه وsلم اطلca في الناr fadakra bmثل xadيiث أyuba قال xdثna أbو كرayب qال xdثna أbو أسامة عن سعيد بن أbي cروبة أنه سمعa أbا رجاء عن بن عباس يقول qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر مثله xdثna عبaيد الله بن معاad qال xdثna أbي qال xdثna شعبة عن أbي طyاح ويزيد بن حmaydkaynu hore usoo araragnay qال wuxuu uhi يزيد kاna لمضرف بن cabdاللahi waxa u sugnaa امرأتاni laba dmرة laba dumara ayuu qabay waa muطarif ibn cabdالlahi bn shakhيr taabicigii weynaa aabihina waa صaxaabi cabdالlahi bn shakhيr fajaءa waa yimi min cindi xidaahumaa labadii mid ahaan buu xaggeeda kaba yimo labadii dumareha u qabay ayuu mid xaggeeda kaba yimo tii kale u yimi faqaalat اأkrى tii kalea waxay ku tidhi de waa hinaasii dumare jiئta min cindi fulanata ma waxaad ka timi heble xaggeedaad kaba timi faqaala wuxuu ihi muطarif waa odhanaya jiئtu min cindi cimraan bni xusayni cimraan ibni xusein agtiisaan kaba imi cimraan ibni xusein ayaan kaba imiyo waxaana suurtagala dee nimaha been uu sheegayey isagoo kan haweeneydiibuu kaba yimiye inuu dee markanuu kaba yimi ama horteed isaga kaba yimi oo kale ama ha kaba yimaadee isaga uu soo maray laakiin de maha waa kalaam sidqiya uun oo dee iyadna ha ka yimaadee sheekhiisii cimraan ibni xuseinna waa kaba yimi فxadثnaa wuxuu noogu waramay أna rasuul الlahi slى الlه عalيه waslم rasuulka ilaahay qaala inuu yihi ina aqلa saakin اljannati jannada dadka geraya ee degan kuwa ugu yari anisa waa haweeneydiisi uu leeyahay marka saasaa rasuulka ilaahay de iyadii markay san tidhi ayuu xadiidkan u maqlay ayuu yihi saasaa rasuulka ilaahay noo sheegayba m de cimraan ibn xuseen rasuulka ilaahay noogaba wariye jannada cidda gelaysa ee degaysa kuwa ugu yari waa dumarka waxadaثna moxamed ibn اlwalid ibn cabdilxamidi qaala xadaثna moxamed ibn jacfari qaala xadaثna shucbata can abi tayaaxi waa yaziid qaala samictu mudarifا yuxadiثu waxaan maqlay mudarif oo ku waramayo leh anahu kaanat lahum ra'ataani laba dumara isaga u sugnaa بمعنى xadيiثi mعaadi wa xadيiثkii mعaad bal waa inoo dhamaatay xadيiثii baabku waxaan ujeedaa qeybtan dee labadan xadيiث ee isku mawduuca ahaa walow أxaadiiثii dumarku inoo socdo xadيiث kale ha soo kala dhex galo أxaadiiثtii dumarka kuwa tacaluqsanayd ay inoo socoto marka rasuulka ilahi horta wuxuu inoo sheegay jannadii markii uu arkay dadkii gerayay kuwii ugu badnaa inay ahaayeen fuqaradii ay ahaayeen macnuhuna waa ta aan soo sheegno dee waxa lagu gelay maha faqrigoo mujarada un kumay gelin ee waa dadka iimaankii iyo camalkii saalixa ee ilaahay sabab uga dhigay jannada in lagu galo taas bay kuba galeen ee dee sifadan kalena way lahaayeenoo faqrigu de gees horta wax lagu xisaabiyo oo iyaga maalkoodii iyo halkay ku bixiyeen iyo halkii ay kaba soo kasbadeenoo ama iyagii dibdhigo san dee dadkii aqniyada ahaa loo joojiye loo dibdhiga taasi may jirin oo taqdimada taasi way keentay gees kalena ruuxu kol haddii uu faqri meeshii uu jiro asbaabtii ku keeni lahayd duqyaan iyo xadgudub iyo taa ilaahay yidhi kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'ahu istagna oo marka uu arko inuu kaaftoomay waa xadgudba waa kibraa waa qooqa asbaabtii duqyaanka ku keeni lahayd ama maalkan uu hayo dee shahawaad iyo waxyaalo qaarkood iyo intuu u iisho inuu waxyaalaha kuba shuqloomay iyo malaadaadkaa taasi ay kaba shuqliso daacadii ama ay xumaan kuba rido ama xirsigan maalkan uu hayo bal ururintiisa iyo badnidiisa ay shubahaad kale inuu ka kasbado ama duruq xaaraama wixii baa isaga agtiisa macduuma ama yar uun jirin oo dee bal matalan taas baa deeta waxay gees kalena arrinkani wuxuu isagii u dhaweynayaa kibarlaan tawaaducii buu uba dhaweynaya oo dee sifo maxmuudo ah iyo bal inaabadii ilaahay iyo taasi uba dhaweynaya haddaanu dee si kale xumaan kale iyo waxyaalo kale aanu u lahaynoo bal tan baa keentay markaa taqdimada iyagana taakhiirka taas baa uba keentay halkan kolley shuraaxda iyo dee kolkol maaha halkan une masalada sideedna way baxsiyaane ma faqiirka iyo kaniga keebaa fadli badan iyo waxyaalo dee imaka taas imaka waxaan leynahay lakin dee maaha horta qeyb way kaba tee lakin waa iimaanka iyo camalkii saalixa baa saas u ah umuuraha aan sheegnay iyo had iyo goor marka la eego ruuxu markuu arkay inuu haysto wax iyadoo de abwaab iyo mduruq kala duwan oo dee macsiye iyo xumaan iyo kibir iyo shahawaad iyo waxyaala ay kuba furmayaan aan kan kale kuba furmayn taas baad iyadna keenaysa taakhiirkan iyo dee inay bal matalan ama waxa weeyaan jannadii lagaba joojiyo ama asbaabo ay naar ku galaanba ay uba bataan bal markaa keebaa fadli badan oo kale kolley faqiirka iyo qaniga ay kala fadilaana waa faqiirkii saabirkaa iyo qaniga shaakirkaa labadaa weeye waa faqiirku markuu saabir iyuu ku sabrayo tan iyo qanigii isaguna shaakirka ahaa ee waxaan ilaahay siiye kuba shukriyaye labadaas weeye tafdiilkuye haddii aanu faqiirku saabir ahayn meeshiiu ka baxaysaa haddii aanu qanigu shaakir ahaynna dee isaguna meeshiu kaba baxaya bal taas bay aede laakiin kolley ma aha un wax la tacmiimiyo la yidhaha ama qaniga shaakirkaa wada fadli badan dee umuuraha khayrkaee badan ee u suurtogeliyen uba suurtogelahayn sa taa aynu soo marnay dahaba ahlu duhuuri bidarajaati اlculaa ama in kan faqiirkan baa fadli badan oo umuuraha kale isaguna isaga dee ka soo xidhaya albaabadii macaasida iyo shahawaadka inta badan oo kale adugu idlaaqaasi ma jiro kolley ee mid kastaana waxa weeyaan waxyaalo dee lagu horreysiiye waa leeyahy imika halkanse waa iimaanka iyo camalkii saalixa qoradan waxaa loo xabaasayna waa umuurahan kale maalkoodii kaba dhashay ee xisaabteediiyo taasba wey xagga dumarkana waxaa jirtay xadiid kale oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh horena kitaabka waa inooguba soo maray saxiixa kalena waa ku sugan yahay oo uu rasuulka ilaahay dumarka amray inay sadaqo la baxaan uu kuna yidhi waxaan idin arkay dadka ahlunaarka ina kuwa u badan tihiin haweeney baa weydiisay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sababtay ugu bateen waxaa rasuulka ilahi yihi tugsirna allacna wa takfurna alcashiira lacnadaa badisaan waa habaar badantiin lacnadaa wax lacnadaysaan iyo habaar waa ka hataa carruurtoodii bay habaariyaan naftoodii waxyaalo dee habaarkaas iyo lacnadaasaa badsataan waa mid waa sabab keenaysa inay naartii dee waxa weeya waxyaala ay ay kuba gelayaan agtooda ay kuba badnaato arrin kalena oo cashiirka waa zawjkii ixsaankiisi iyo wanaagiisii baa qarisaan oo asturtaan oo kaba kufridaan oo iyada taasna dee waxa weeyaan iyaduna waa wax kale oo bal waa asbaabo rasuulka ilaahay tilmaamay markay weydiiyeen ay yidhaaheen maxaan ahlunaarka ugu badnaanay bal taa marka macnuhuna waa maxay halkan iyagii waxaa lagu baraarujinayaa bal matalan xaggana in marka faqiirkiibaa janno u badanna waa gees kale tambiih dee khasladaa fiican ee ah janno gelitaankeeda iyo in la iska ilaaliyo qadnimada iyo fidnadeed iyo wixii kaba imanayaba ruuxu oo hamigii adduunye iyo xirsigeedii iyo shuqulka kolkol waxyaalahan ku keenaya bal ruuxu xataa haddii uu hayo uu iskaba ilaaliya asbaabihii fitnada waa nooc tambiih xaggii dumarkiina waa baraarujin laguma baraarujinayo xaaladaa jirte inay dee daacadii laazimaan si ay taa ugama badbaadaan oo waxyaalaha ay naar kuba gelayeen ee ay u noqdeen kuwa u badanna bal markaa ay noqdaan ay iskaba dhowraan oo iyagana waa taas waxa maqsuudku uu yahay bal laakiin waxaa inoo iman doona markaan janno iyo halkee dikrigan haddii ala idhaah gaadhno iyagoo dee ninkii bal intaasoo dumara uu yeelanayo bal xurulcintii kasako inuu laba dumaro dumarkii adduunye ah ninkii yeelanayo marka marka laba dumar ee raggii bay kaga badnaanayaan janno ay noqonaysaa bal markaa jamcin baynu u baahanaynaa xadiidkan iyo axaadiista kale kuba timi inay jaanibkaa kalena u badan yihin markaas baana umuurahaasi insha allahu tacaala jaanibkaasi inooguba imanayaan bal laakiin intii aan odhanayna intan weeye weli dumarka wax ku tacalluqsana way inoo socdaan xadaثna عubayd للhi بن عabdالكريم أbو زرعة xadaثna بن بkayr xadaثna qال xadaثna يعقوب بن عبدالرحمن عن موسى بن عقبة عن عبداللhi بن ديناr عن عبداللhi بن عمر qاaل kاna min duعاaءi رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal kitaaب dacwada waan ka soo baxnay imikana riqاaq haynoo bilaabantay axaadiiث dumarka kuba tacaluqsan baynu ku dhex jirnay qayb waa taa aan soo aragnay xadiidka kan ku xigaana waa xadiidkii usamat ibnu zayd oo xaggana iyadna dumarka kaba hadlaya iyo saciid ibnu markaa camrin iyo xadiid ay warinayaan bal taas iyo xadiid kaloo kasii dambeeya oo uu warinayo abu saciid alkhudri intuba waa dumarka wax ku tacalluqsan marka xadiidkana kole da dacwaad ahayd dee markaa waxay ahayd in xaggaa hore laguba sheego laakiin sidan baa nusqooyinkii muslim dhacday sheekuna wuxuu leeyahayba oo ka cabiraya shaarixu muslim xadiidkan beyna axaadiid nisaa buu soo geliyey waxaana dee munaasabadu ahayd ama mudnayd in dhammaan laga wada horreysiyo xagga inoo wada raaco taasi waa mid arrin kalena sheekhu uu tilmaamay halkan waa sheekha uu muslim ka warinayo cubaydullaahi bnu cabdilkariim waa xadiidka keliya ee kitaabka uu kaga wariyo muslim imaamkaa weyne abu zurca la yidhaah xadiid labaad ma jiro waa kan sheekuna taa uu tilmaamayaao xadiidkan wuxuu leeyahay muslim abu zurcu kaba wariyey axadi xufaadi islaami wa agarihim xifdan waa cibaaradu kaba cabiray xufaadii islaamka nin ka mida ahaa iyo raggii uguba xifdiga badnaa taasba weeye waa imaan baan leenahay dee marka la eego wax u nadiiri ay dee waktigiisii yarayd kol haddee waktigaa yaraydna intii ka dambeysayba dee min baabi awlo weeye waa cid u nadiira xagga marka la eego faham ahaan xifdi ahaan iyo bal cibaado iyo taas waa nin labadaba wada lahaa buu ahaa miziba tarjamadiisa wuxuu kaba cabiriyay tahdiib اlkamaal axad اla'imati اlmashhuuriin wاlaclaami اlmadkuuriin habeen kasta de oo kolley ina aamusiisaan baa roon dabxan والjawaalina mثalا mukiriin والxufaad الmutqiniin oo wuxuu kaba mideeyahay a'imadii shuhrowday aclaamtii iyaguna raggii ahaa ee xusnaa iyo dadkii in badan u socday xadiidka dalabkiisa iyo rixlayntiisii aada uba badsaday iyo xufaadii aad iyo aad u idqaanka badnaa xagga xifdigiisana ay tilmaameen bal waxa inoo tilmaamaya imaam axmed aad buu uga wen yahay isaga waayo labadii boqol ee hijradu dhashay baa la yidhaah ma uu dhashay imaam axmedna dee waxa wey boqol iyo dhowr iyo lixdankii buu dhashay imaam axmed bal markaa uu nin weyn oo dee macruuf oo ama xaafida ahaa isaga waqtiyadii uu dhashay bay ahayd haddana isagoo taas ahayd oo dee waktiga imaam axmed uu ku rumi karaa oo adigu hadduu ugu badnaado markaa afartan ma gaadhin be imaam axmed baa markaa dee baqdaad yimaade isaga waa reer rayi isaga iyo dee ninkii kale qarinkiisa abu xaatim alraaziyaan waa magaalo rayi la odhanayo oo dahraantan imika eeraan caasimadeeda ayuun baaba imika qaatay oo beriga hore iyada malaa meesha roon ahayd dahraanna taabici bay u ahayde laakiin dee tahraan bay kaba mid tahay waa labada raziy marka uu kaba yimaado ama baqdaad oo kale waa kusoo degi jiray imaam axmed baa waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi waxaan ku gaabsaday faradkii unoo nawaafishaydii sunayaashii farahan kaba qaaday anigoo istahartu bimudaakarati abi zurcata calى nawaafil oo waxaan kaba doortay mudaakarada la mudaakaroonaya abu zurca nawaafishaydii macnaha waa imaam axmed oo xifdigiisii la og yahay baa taa lahaa oo habeenkaa uu la joogay salaatuleil ahaan dee uu iska daayey sunayaal kale uu iska daayey faradkiinbuu kuba kaaftamay mudaakaraduna markay aimadaas ama raggaasi kulmaan waa raggaa wada xufaadda waa la mudaakaroon jiro siay u mudaakaroon jire waa iyagoo baab qaata bal matala dacawaad baan kaba soo baxnay kitaabu dacawaad bay qaadanayaan nin kasta wuxuu ka hayiyo wixii kaba soo arooriya maxaad ka xafidsantaha la isweydiinaya kana waa sheegaya kana waa sheegaya marka hadhow kii dee axaadiis aan kani hayni uu sheega ayay odhanayeen aqraba calayhi kada wa kada xadiisan iyo taas oo kale macnaa waxyaale aan la aqoon bal markaa waa nin saas ahaa waa ninka isxaaq ibnu rahawe yihi xadiidka soonu garanayn waxa weeye hadda isxaaqna waa da-da imaam axmed aad buu isaguna uga weyna aan abu zurca garanayn asalba ma laha waa adigu xifdigiisiya bal qisa waxaa jirta aada u qariib oo aimadu ay soo naqliyaan tarjamadiisa ay kusoo naqliyaan sad waxa weeye imka sheekuba uu sheegay saddex sanadood buu ka geeri dambeeyey muslim macnaa wuxuu dhintay laba boqol iyo afar iyo lixdankii hijrada maalintii ugu dambeysay waa sanadii muzani oo saaxibkii shaafici iyo yunus ibnu cabdillah colo isna saaxibkii shaafici ahaa oyna hayna iyo isna dee kitaabka inoogu soo noqda iyo axmed ibnu cabdiraxmaan ibnu wahbi ibnu akhi ibnu wahbi waa sanaday raggaasi dhinteen bal marka ayaa waxa weeyaan markii isagoo sakaraadkii ku sugan baa waxaa dul joogay abu xaatim araazi moxamed ibnu muslim ibnu waaro raggaa xufaadda ahaa isna maxamed ina waarana waa xufaaddii waktigiisii iyo rag kale waxay hadal qaadeen waa sakaraad isagu talqiintii meyidka loo laqimaye laa ilaaha ilا الlah walaa geesna de waa ninkaa weligiiba isagu dad u laqimi jira xaafidka taas oo kale o nooc yar xushoodna waa galeeyo kahaybaysi inay talqiintii laba yimaadaan xadiidkii bay bilaabeen markaa midkood inawaara ayaa bilaabay ama ina muslim inwaaro sheekiisii buu ka bilaabay xadaثana fulan can fulan oo nin sanadka dhexdiisa ku sugan oo saalix ibn abi cariib la yidhah buu ku joogsaday muu dhaafin markaasa haddana abu xaatim baa qaato isaguna bundaar can abi caasim can saalix isaguna meeshiibuu ku joojay sheekuna waa sakarada nafti ayaaba ka gurmayso sidaasaa loo dul jooga markay aamuseen waa sanadka dhexdiisii ayuu isagii bilaabay uu yihi xadaثana bundaar can abi caasim an an cabdilxamid ibn abi ibn jacfar can saalix u waday haddaba waa ninkii labaad oo taabicigaha kahiir ibn mura haddana mucaad ibnu jabal buu sheegay markaasa muxuu xadiidku noqday man kana akhiru kalaamihi laa ilaha ila اllahu dakala اljana markaasay naftu ka baxday markii taas ayay de toohinta hadeg sanadkii buu sheegay raggii kale way ka joogsadeen markii uu taa yihi man kana akhiru kalaamihi laa ilaha ila اllah dakala اljana ayuu sheekhi dhintay raxmat ullaahi caleyh abu zurca waa taas raxmat ullaahi caleyh wacalى aimati اlkibaar kulihim haddaba imaamkaa weeye xadiidka waa kan abu zurca inta kale aan odan ibnu bukayrkani waa yaxya ibnu cabdillah ibnu bukayrka aynu in badan soo arki jirnay marka wuxuu yihi can musa bni cuqbata can cabdillahi bni dinaarin can cabdillahi bni cumara qaala anahu qaal kana min ducaai rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ducadiisii waxaa kama mid ahayd qisadiisu waxaan leeyahy tahdiib ulkamaal iyo kolley siyar iyo taariikhu weyn iyo dee guud ahaan kutubta way soo wada dhigtaa maan leeyahy arrintaas oo kale iyo meelo kaleba qisadani allahuma inii acuudu bika rasuulka ilaahay wuxuu odhan jiray allahuma ilaahay ow inii acuudu bika adaanku magan gelayaa min zawaali nicmatika nicmadaada waa duco suulitaankeeda ay suusho waayo wixii aad iigu nicmaysay nicmo adduunya iyo nicmo diineedba inay iga suusho taas baan ilaahu kaa magan gelaya wataxawuli caafiyatika caafiyadaada aada isiisayna bedelka ay bedelanto ay wareegto ilaahu waan kaa magan gelaya wa fujaa'ati niqmatika waa ciqaabtaada iyo niqmadaada kadadeeda inay igu soo kadiso niqmada iyo ciqaabta ay ugula timaado si fajaa'ana ilah waan kaa magan gelaya fujaa'a markay fa'da la damiyo waa la madaa oo fujaa'ay noqon haddii fa'da la fadxiyo faj'a bay noqonaysaa waa isla macno waa baktown marka ay fa'du fadxisan tahay ismigu waa maqsuur faj'ati niqmatak haddii fa'da la damiyo fujaa'ati niqmatik midkuna waa baktowna waa kedada ciqaabtaadna waan kaa mahan gelaya iyo wa jamiici sakadika ciqaabtaada iyo cadhadaada dhammaanteed wax kastoo cadhadaada i gaadhsiiye weeye wax kastoo cadhadaada keenayaba ilaah waan kaa mahan gelaya taas buu rasuulka ilah ku ducaysan jiray dee ducaduna waa kitaabkeenay saa ugu sugantahay waa muslim eh dee waxay munaasabadu inay baabkii hore raacdo axaadiisi kale baabka ayuuban kuba laamaynaa wuxuu hi markaa muslim xadaثana saciid bnu mansuuri qaala xadaثana sufyaan wmuctabir bnu sulaymaan can sulaymaan ataymiye عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa wuxuu yihi mا taركtu kamaan tegin baعdii dabaday fitnaة fitno hiya iyado adaru dhib badan calى الrijaali ragga kaga dhib badan min النisaaءi dumarka oo anigu dabaday kagamaan tegin buu leeyahay fitno kaga dhib badan ragga dumarka weli xadiidkuna waa inoo socdaa dariiq kaleu leeyahay iyo riwaayo kaloo saxaabi kale ay noo soo kordhayeen xadaثna cubaydاللahi بn mعaadin الcambariy وswayd بn سacيidi ومحamed بn cabdالأعlى جamيعا عan الmعtamiri qaala بn mعaadin xadaثna المctamir بn sulaymaana qaala qaala abi muctamir بn sulaymaan ba wuxuu yihi aabahay baa yihi aabihina de waa sulaymaan utaymi xadaثna abu cثmaana can usaamata bni zayd bni xaariثata wasaciid bni zayd bni camr bni nufayl صaxaabigii hore markii hore waan haynay صaxaabi labaad baa inagu soo biro weliba axad اcashara اlmubashiriina biاljana ah annahumaa labadoodani xadaa way warameen abu cثmaanna way u wada waramayaan can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala inuu yihi maa taraktu maan teginoo bacdii finnaasi dadka dhexdooda fitnatan fitno kagamaan tegin adara calى الrijaali adara ka kaga dhib badan calى الrijaali ragga min الnisaai haweenka bal adigu dee haweenku waxa weeye ilaah baaba subxaanaه watacaala zuyina liلnaasi xub shahawaati intuu ilu min الnisaai dumarkii ayaa loo horeysiiyeyoo raggii dumarkii bay u iilanayaan waa dee dabeecadan iyo waxaan kaba dhexeeyey iyo dee bixukmi dab ayaabay ugu iilanayaan iilashada ay ugu iilanayaanna waxay keenaysaa dee waxyaalo badan oo dee fidno keena nadarkan muxaramka iyo eegidan iyo ila soo raacan iyo hadalhayntani waa fidno oo kale shahwo aan banaanayn oo la guto zino iyo waxyaalaha caynkaasa taasi waaba mid bal kuwii xalaashaa ruuxii ay kuba xambaaraan dee taas in ay ku xambaaraan ama isagii si uu iyaga xoola ugu helo usoo kasbado meel aan loo banayn ama meel ay shubha ku sugan tahay inuu xoolo kaba soo kasbado inay ku xambaaraan cadaawo iyo qadiico goyn dad uu gooyo oo kale bal waxyaalo inuu kagaba shuqloomo daacaadkii iyo umuuro de waa umuuro marka la eego dacfigii basharna uu jiro maylkii dumar loo iilanayena uu jiro bal umuurahaas xagga bal matalan kagaba imanaya iftitaankooda oo waxyaalaha kale ee dadku ama ragga ay kuba fidnoobaan waxaa ka badan fidnada dumar ay kuba fidnoobaan bal xadiid kalena waa inoo soo socdaayo reer bani israa'iil iyo shanigood ahayd iyo xadiidka abu saciidna waan gaari doonaaye bal taas buuliba waa taa ilaahayna subxaana watacaala waxyaalihii dee dadka loo qurxiye shahawaadkii ah bal tii loogu horreysiiyey waxaabay ahayd dee dumarkiio waa jawaanibta aan egnay iyadoo ilaahay subxaana watacaala amwaashii iyo aswaajtiiba ama dee dadkiiba dee waxa weeyaan fidno u kaba kaba cabiray oo ruuxii baa kuba fidnoobaya haddaba fidnada uu ruuxu dumar kuba fidnooba ama raggu ayaa tii maalka tii manaasibta tii waxyaalo kale laguma fidnoobayey iyaa kaba badan weeyaan oo sababtu jaanibkaa daciif baa loo yahay si looga adkaystaa yar markaa iyagiibaa deeta waxaa la arkaa ruuxii ay kuba xambaarayaan waxyaalo kasta oo dee fidna ay kaba imanayso ama mid maal haba noqoto tan kale shahawaadkii iyo dee xaaraam tan kale laguba dhacaya haba noqoto in jaanib kale qadiico iyo bal matalan cid la gooye iyo jaanibka haba noqotee bal macnaa waa loo jilicsan yahay weyo aad baa loogu daciifsan yahay oo rasuulka ilaahayna waa dee taxdiir macnaa ujeedadu yaan lagu fidnoobin taas iyo digniintaa uu inoogaba digayo وxadaثna abubakr بn abi shaybata وبn nmayri qaala xadaثna abu khaalidi اأxmaru xa وxadaثna yaحya بn yaحya qaala aخbarana hushaymun xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala aخbarana jariir kulhm can sulayman الtaymiyi bhada اisnaadi mثlahu xadaثna mحamed بn muثanى ومحamed بn bashaari qaala xadaثna mحamed بn jacfari qaala xadaثna shucbat can abi maslamta qaala samictu abaa nadrata yuxadiثu can abi saciidi اlkhudriy abu maslama iyo abu nadra iyo dhammaan waa dad aynu soo wada aragnay wuxuu yihi abu saciid alkhudri ayaan maqlay abu nadra ale isagoo kaba warramaya rasuulka ilaahi can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal ina addunya addunyadu xulwatun mid macaan weeye oo khadiratun cagaaran way macaantay way cagaarantay macnaa waa xagga marka leega adduunyada say naftu u jeceshahay ay ugu iilanayso ayaa rasuulka ilaahay muxuu kuba shabahay sida faakiho ama khudrad oo kale dhadhankeedu macaan yahay dee ma wixii macaana naftii baa u ilata jecel oo doonaysa araggeedna kaa cagaaran u yahay tanana ishii baa kuba raaxaysanayso labadaa wasfiya mid kastaaba uu keeno in loo iisho in la jeclaado la raqbeeyo ayay adduunyadii kulansatay taasi waa mid dee jaanib kalena bal matalan haddii aan fawaakida saasaa aan ka eegno waa xagga daa'im la-aanteeda waayo markaaba berriba way qaadhaysaayo way engegaysaayo sifadeedii ma ma ahaanayso waa jaanib kaleo iyadana noocan tashbiihani uu jiro oo ah adduunyadiina dee waxaa faanigee dhammaanaya suuraye weeye labadan sife ee naftu ay labadaba doonaysay jecesha ay u iilanaysana kulansato bal adduunyadu waa waxaa loo iilanaye la jecel yahay wain allaha ilaahay mustakhlifukum waa idinka khaliif yeelaya fiiha yadii macnaa wuxuu idinka dhigayaa dadkii idinka idinka horeeyey kuwa iyagii ka hadha bedela oo dee halkoodii galayna dadkii hore way dhammaadeen oo idinkaa jooga markaa muxuu eegayaa fayanduru wuu eegayaa kayfa tacmaluuna sida aad samaynaysaan daacadiisiina ku camal fashaan iyo macsiyadii iyo shahawaadkii macsiyadiisi iyo shahawaadkiina oo raacdaan inaad ku camal fashaanna taas uu eegayaa eegitaanka halkana dee jazihun baa daba socdo haddii uu dadkii kolba dariiqii ay maraan unbaa abaalkooduna uu noqonaya fattaquu bal iska ilaaliya oo ka dhowrsada addunya adduunyadoo macnaa waxaa iska ilaalisaan adduunyadiina ku fidnowdaan taa iska ilaaliya wattaquu ka dhowrsadoo iskaba dhowran annisaa dumarkii iyagana ina ku fidnowdaan waa taa xadiidka hore aan kusoo marray rasuulka ilaahay inuu yihi fidno kaga dhib badan ragga dumar kamaan tegin ee haddaba iyagii ina ku fidnowdaanna iska ilaaliya oo dee dumarkii guud ahaan weyo dee xataa zawjaadkii iyo kuwaasna ay kaba mid yihiin bal waxaaba shaarixu leeyahy akharhuna ilaahay isaga taas shaqaba kumuu lahayn isaguye waakharhuna fitnatn azawjaati lidawaami fitnatina waibtilaa'i akhar الnaasi bihina ee bal iskaba ilaaliya maxaa rasuulka ilaahay raaciyey faina awala fitnati bani israa'iil reer bani israa'iil fitnadooda wixii ugu horeeyey kaanat fi nisaai dumarkay ahayd oo reer bani israa'iil dee way fidnoobeen haddaba wixii ugu horeeyey fidnadoodu ay kaba bilaabantay ama fidnatii ugu horreysay kuma fidnoobeen xagga dumarkay ahaydba oo kolley waxay halkan soo qaadaan culimadu waktiyadaa hore iyaga intii cadowgoodiina la qaraqay dee fircoon iyo taas dabadeed malaa weliba bilaadii sham iyo taasna ay tegeen oo kale lana amray dadkii dee jabaabiradiiyo dhulka in laba dagaalamaan in waxa weeye iyagoo qoob malaa meeshaas kolley dhulkaasi ay gaadheen ay joogeen oo nin bulcaam la ama bulcaam iyo bulcaam iyo adigu alfaado saasaba magac dee kolley magacyada hore uune ayay soo naqliyaan oo kolkol matalan aayad kuba timi suuratu acraafna ay kuba fasireen inuu isagu yahay ka aayaadka ilaahay kaba dhex baxay oo kale qoomkaas baa waxa weeyaan malaa iyaga dee si ay ama ha noqdeen inay iskagaba celinayeene waxay ku sii daayeen dumarkoodii bay jeeshkii reer bani israa'iil iyo kuba sii daayeen markii ay kuba soo direen taas ayaa waxaa dhacday dee in badan oo ciidankii kaba midi ama dadkii reer bani israa'iil kaba midi dumarkaa xaggan ugaba yimi waa iyaga si loogu biiyo loogu fasaadiyey inay ku fidoobeen oo zinadii ay badnaato markii dambena ilaahay dee daacuun iyo waxyaalo uu kuba sallidayo bal adigu reer bani israa'iil fidnadooda wixii ugu horreeyey xaggaa dumarkay ugaba timi fitnoo laguma fidnoobay sida dee zinada iyo waxyaalahaas oo kale dee wakti kastana xataa waa gaaladu waa umuurahan ay dadka kuba shuqliyaan ay ku jeediyaan dee shahawaadki iyo waxyaalahaasay diintooda ay kaba kaxaynayaan bal taasi kaba mid weeyaane ee haddaba fidnatii ugu horreysay reer banirsa taas bay ahayd oo markii taas ay dhacday fasaadkaasi yimi zinadaa badane ay dhacday bal xaggaasba dumarkaa ugaba yimi iyagii sooba dhex galay ayaa dee ilaahayna iyagii uu kuba sallidayba ee dhib badan uu kuba sallidayba haddaba fidnatii ugu horreysay ayaa kuba dhacay taas bay idhi macnaa digtoonaada weeyaan oo iskaba jiro oo ina ku fidnowdaan adduunyo ama dumar a kuba fidnowdaan taas iska ilaaliyo kaba digtoonaada waa fidno adag oo inta laga adkaystaa ay yar tahay weeyaan wa fii xadiidi ibni bashaarin liyandura kayfa tacmaluuna halkaa fa yanduru bedelkeeda wuxuu ilaahay idinku dhiibaya idinka dhigayaa khulafo dadkii ka horeeyey idinka horreeyey dee bedela oo adduunyadii liyandura si uu eego u arko kayfa tacmaluuna sidaa ku camalfalaysaan ina dee daacadiisii raacaysaan oo la imanaysaan iyo ina macsiyo shahawaad a laba imanaysaan baabu qisaةi asxaabi اlgayr الثalaaثة wالtawasul bsaalix اlacmaal wuxuu u baabaysan yahay asxaabtii godka ee saddexda ahayd qisadoodii iyo tawasulka ilaahay loogu tawasulo acmaasha fiicfiican ee ruuxu uu laba yimi oo bal dee kolley qisadooday nooguba sugan tahay xadiidka markaan fawaaiddiisa eegeynana masaladan dee ta soo qaadi doona oo tawasulkan dee acmaash ruuxu camalkiisii saalixa u la yimi uu kuba tawasulayo dee iyagaa saddexduba taasay laba yimaadeene bartaa qisadoodii waa qiso reer bani israa'iil ama dadkii naga horreeyey kaba dhacday waa qisooyinkoodii dee waxa weeyaan iyaguna aada u qariibkae la yaab ka lahaa waa ikhlaas badan iyo baltaqwo badan baan arki doonaa iyo karaamo iyagu dadkani ay yeesheen oo dee karaamaadkii awliyada ilaahay saalixiin taas karaamaadkoodii kaba mid ah ee taas buu baabkeediya waa xadiid dheerne xadaثnي محamed بن isحاaq الmusayabiy qala xadaثnي anas yعni بn ciyaad abا dmrة عan muسى بn cqbة عan naafiع عan cabdالlahi بn cmr عan rasuuli الlahi slى الlaه عalيه وsلم anahu qaala baynama wqti ثaلaaثaة نafrin sadexko jamaaco sadexi ee nafarku saddex ilaa tobaneeyaba waaba la yidhaaha dee waa nafar bayaan ama saddex baabay ahaayeen yatamashawna ay soconayaan oo adigu way wada socdeen oo dee dariiq bay marayeen ayaa akhadahum waxaa qabtay almadaru roob habeenna waa u galay roob baa iyaga waxa weeyaan qabtay oo ku da-ay oo helay fa awow dee habeenna way ahayd oo labadan xaalaa wada jiray roobna waa da-ayey haddii aan roob da-ayn badnaanba way iska seexan lahaayeenba habeenna way ahayd oo fa awow waxay u dulmeen oo ay galeen ilaa gaari god fii jabalin waa roobkan iyo waxyaalaha si ay uga jirsadaan ee ay markaa habeenna way ahayd god markaa ku yaalay buur fanxadat waxaa dhaadhacday calaa fami fami kaarihim godk godkii ay kuba jireen afkiisii kusoo degtay sakratun dhagax min aljabali oo buurtii dee iyagu godkani uu kuba sugnaa intii ka sarraysunba dhagax weyni ka soo dhacayoo intii kadinka ay ka galeen oo dhan buu xidhay waa dhagax aada u weyn iyagii godkii dee maaha meel waa meesha ay geli kareen god weyn buu ahaayo way fadhiyeenba way joogeen laakiin dee si ay u baxaan ma jirto iftiin ma jiro albaabkiibuu kaba xidhay godkii fandabaqat way daboolantay calayhim macnaa meeshiibuu isku markaa ku xidhmayba ku daboolmay faqaala bacdu barhkood baa waxay idhahdeen bacdi barhkii kale ina ilaahay haddaanu kama faydno dadkan aanaynu ahayn halkaasi qabri un bay u noqon laydo iskamana riixi karayaan oo waa dhagaxa weyn kamana soo bixi karayaan markaasay iyaga barhkood barhkii kale ku yidhaaheen iyagii baa dhexdoodii isku yidhi unduruu bal waxaa eegtaan acmaalan acmaal saalixatan fiicnayd oo wanaagsanayd oo camiltumuuha aad samayseen lilaahi kolley saalixatan maa soo horreyse acmaalan acmaal saalixatan fiican oo camiltumuuha aad samayse lilaahi oo camalku isagoo saalix yahay daahirka sidiisa ayaa haddaan ikhlaas jirin oon ilaahay daraadii jirin dee waxba maaha camal markaa ma noqonayo waa camalkii waa salaadii waa camal saalixa waa soomkii waa camalkii khayrkii kale laakiin markaan ikhlaas jirin dee ma noqonayo wax qiimo leh ee haddaba camalku isagu saalix yahay idinkuna ilaahay daraaddii u samayseen bal taas eega oo fadcu bar barya allaha ilaahay tacaala nasahnaaye biha acmaasha oo camalkaas saalixaa ee id ilaahay ugu tawasula ilaahay ugu dhowaada kaa ku barya aada samayseen saddexdood mashoo saddex noo saalixiin ay ahayn oo mid kastaa camal saalixa oo fiican ilaahay daraaddii ula yimi buu lahaa saddexdoodba waan arki doonaa waxay yidhahan lacala allahi ilaahay waxaaba uu mudanya oo laga yaaba yafrujuhaa inuu faydo waa waxaan idinkuma yimiyo sakhradan cankum xaggiina kaba faydo ilaahay kaba qaado faqaala axadum midkood baa wuxuu yihi allahuma ilaahayow inii inahu kana lii waalidaani hadda xadiidku dee riwaayaad buu leeyahay muslim riwaayadan baa inooguba sugan riwaayo kale oo inin ka soo qaadaya way jirtaa bukhaari isagu dhowr meelood buu kusoo celceliyaa xadiidka oo dee ijaaro iyo ugu horeysa bal xaafid muxajarna ijaaro ayuu kuba sharxaa adab iyo ay kaba mid tihiye meelo kala duwan iyo akhbaartii reer bani israa'iil iyo bal matalan adugu meelo kala duwan buu kusoo arooriya marka xadiidku alfaaduu leeyihiyo riwaayaade bal waxaan leeyahay riwaayadan imika inoo taala tii dee imaam nawi riyaadu saalixiinka kusoo naqliyey tii qayb ahaan ma aha waa xadiidka riwaayaadkiisaas oo de maahay waayo xadiidkii baa duruq iyo riwaayaad kala duwan leh alfaada qaarkood bay islaba dheeryihiin walow qisadu mid keliya ay tahay aslu qisa ee tii bal matalan kitaab اlikhlaas waa kitaabka ugu horeeyeyba riyaadka uu imaam nawowi soo dhigtay kolley taas maaha taasi waa alfaadaha kale iyadna saxiixa dhacay mid kamida faqaala axadum midkood ba wuxu uhi allahuma ilaahay ow inahu shaniya kaana lii waxa ii sugnaa waalidaani laba waalid shaykaani kabiiraani waa isla macno waaweyn oo dee laba waalid oo waaweynaaday da-ah ayaan lahaa iyo wamra'atii haweeneydaydii weli waxaa kaloo ii sugnaaday sibyatun caruur baan lahaa sikaarun yaryar oo macnaa ninkani dee waa nin room buu ahaayo oo xaas lahoo caruur leh laakiin waxaa la noolaa labadiisii waalid oo waaweynaaday ayaa la joogay markaasaa maxaa shaqadiisina waa tan ahayd kasabkiisu arca waa raacayay oo macnaa waa dee xoolo ayuu raacayay oo arca almaashiyata imaka arca calayhim waa calaadana tacliiliyan ka dhigaynaayo waa liajlihim weeye waa ciyaalkan iyo labadan waalid oo isagaa xoolaha meeshii jiray mala ciyaalkiisna way yaryaraayeen oo ciyaal kaba raacaya may ahayn isagaa xoolahan kolba ay dhaqanayeen wixii uu ahaaba dee imaka halkan inooguma sugnaynu geel ahayd ari ahayd lo ahayd bal ari iyo lomid ahaan hadday ahayd adugu inooguma sugnee isagaa raacayay dee qoyskiisii iyo labadiisii waalidna waa kanoo way dee meel bay wada joogeen isagaa subaxdii foofiya la dheeraada habeenkiina isagaa soo hooya marka arcaadan maxaan odhanaya arca almaashiyata calayhim ay liajlihim weeye waa u kasbayaa iyagii buu u dhaqayaa iyagii buu dee inay ku nafaqaynaya ama waa waxay cunayeene ku noolaayeene waa iyaga daraaddood ayaan waxaan u raacaya fa idaa araxtu calayhim markaan soo hooyo araaxa macnaha waa dee aan ku soo celiye maashiyadii halkii ay daaqaysay ka soo celiye muraaxeedii muraaxna waa meeshan ay uhooyatay xeradii aan kuba soo celiya araxtu calayhim xoolihii dee habeenkii soo caraabiyeen keeneen soo hooyo ayaan xalabtu lisayi waa xoole marka aan liso isagaa dadkii u xooga ciyaalkiisuna waa yaryar yihiin waa sibya yaryar sidu isaguba kaa cabir waa ciyaal yaryar labadii waalidna way waaweynaadeen xaaskiisna waa jooga ayaa fabada'tu waxaan ku bilaabayay caana siinta weeye biwaalidaya labadaydii waalid ayaan ku bilaabayo fasaqaytuhumaa caanihii baan siinayey waraabinay aan siinayey qabla baniya caruurtayda hortood waa xaqii waalidka iyo birigii waalidka ruux baari u ahaayo marka aan soo liso isagaa maalintii o dhan la maqnaa habeenkii markuu soo hooyo weeye ayaan horta labada waalid siinayey intaanu caruurtii siin zawjadiisii siin wa anahu shaniye na-a waxa dheeraaday fogaaday bi aniga na-a na-ana kollay la macno weeyaan oo na-a b baa nusqooyinka qaarkood dhacay waxa weeyaan na-a oo waxaanu kaba dhigayaaba laba qiraao xataa qur-aanka inay na-a iyo na-a dee agar qura na-aban wa anahu na-a waxa fogaaday oo bi aniga ila dheeraaday daata yowmin maalin ashajaru waa dalabu shajar shajarku walow dee kollay shajarkiina waa la daaqa hadduu daaq kaleba yahay waa daaqa dalabkii oo ujeedadu malaa meeshii uu markii hore xoolihiisa soo daajin jiray ayaa uu ku yaraaday wixii dee ay daaqi lahaayeen uu fogaaday uu dheeraaday meel dee halkii uu hore uga soo hoyin jiray intaan la seexaba uu xoolaha soo hoyin jiray dee meel ka durugsan buu geeyo wakti dambe oo ay waalidadii seexdeen buu soo gaa ayuu yimi markaasoo na-a waxa fogaaday bi aniga daata yowmin maalin ashajaru macnaa waa dalabu shajar weeye waa wixii marcaha ahaa wey waa wixii la daaqaya dalabkeed falam aati maan iman xataa amsaytu ilaan galabaystay oo de aan habeenkii gudagalay wey fawajadtumaa labadii waalid baa waxaan la soo kulmay on soo hena qad naama iyagoo seexday oo waktigaa iyagoo labadii waalid seexdayba ayaan imi buuhi faxalabtu waan lisay xoolihii buu lisayaa kamaa kuntu axlubi si aan awal horeba u lisi jiray faji'tu waxaan la imi bilxilaabi waa hadhuubkii ama waa weelkii dee caanu ay kuba jireen xilaabku dee xadu way kasirsan tahay waa alinaau aladii yuxlabu fiihi weeye waa weelkan wax lagu liso mixlabna waa la yidhaha kol kol xilaabka naftiisa waxay kaba dhigaan waa allaban almaxluub weeye waa caanihii naftiisii adigu bal wuxuu la yimi caani uu soo lisay buu labadiisii waalid ag yimi isagoo sida faqumtu waan istaagay cinda ru'uusihima halkaa madaxyadoodii agtoodii baan istaagay akrahu xaal aan nacaya anoo nacaya an uqidahumaa inan toosiyo min nawmihimaa hurdadooda wa akrahu aan nacayana dhinac kale an asqiya inaan waraabiyo on caanaha siiyo asibyata waa ciyaalka yaryar qablahumaa hortood oo dee caadadiisa waxay labadiisa waalid marka uu siiyo dabadeed buu ciyaalkana usoo dhisi jiray oo uu siin jiray caawo way seexdeen arrin kale inuu toosiye u nacaya waa ixtiraamkii waalidiyo tii buu nacaya jaanib kalena dee ciyaalkii oo qaylqaylinaya halkanba oo gaajaysan ayuu dee inuu caadadiisii bedelo iyo xaaladiisii buu nacayaa inuu siiyo waana ninkaa maalintii oo dhanna hadda eeg xoolo la joogay wa akrahu an asqiya sibyata qablahuma wa sibyatu caruurtiina yatadaaqowna way qaylinayeenoo cinda qadamaya labadayda logood agtooda halkaas way joogeen nasiicaanay lahaayeen way qaylinayaan oo waana gaajaysanyihin falam yazal dalika arrinkaasi kama suulin da-bii xaaladayda iyo caadadayda iyo wada-da'bahum xaaladooda iyo caadadooda addabu waa xaalada laazimada ama caadada mutakarirada kadaabi ladiina watan qur-aankaba dhacday waa caadada soo noqnoqoto taas baaba la yidhaha daabi ama xaalada laazimada macnuhuna waa maxay isagii waa taagan yahay waalkii caanuu ku jireenna waa hayaa halkuu taagan yahay waa aabbihi hooyadii agtoodii iyagu ay hurdaan oo may baraarugin inuu toosiye uu nacaya ciyaalkiina waa kuwa qaylinaya ninkii maalintii oo dhan xoolaha la joogay ayaa ma fadhiisanaya waalkiina waa hayaaye la taagan ilaa ay iska soo tooseen iyagii ay soo baraarugeen oo weliba markaa goortay soo baraarugen waa goorma waa xataa dalaca alfajr ilaa intii o dhan buu taagan yahay waa arrin dee aad iyo aad u layaab badan ninkan berigiisii iyo waa tan waa taa ilaahay ba ugu naxariistay xataa dalaca alfajru ilaa waagii beriyey markaasaa muxuu yihi arrinkani ha lagaa sheegayo taas may ahayn waalidkaa xaqiisii ilaali bay ahayd iyo berigii waalid bukhaari baa abwaabaha uu xadiidka udhigto waxaa kaba mid ah khaasatan kitaabuladab waa baabka uu kusoo arooriyo halkaa kuma sharxana marka laeega fatxulbaariya waa mujaladka tobnaad baabu ijaabati markaa dee man bara waalideyhi way ama baabu ijaabati ducaai man bara waalid ninka labadiisa waalida u baari noqday inay ducadiisa ilaahay aqbalayo hadduu ducadiisii laba aqbalayo cumaan saasuu uba dhigtay dee kitaab meelo kale mid kastaba waxyaaluhu uba dhiganayay ijaarana ha uguma horeysee markaasaa muxuu yihi fain kunta haddaad tahay ilaahu taclamu mid og ani anigu facaltu inaan sameeyey dalika arrinkaa ibtigaa wejig waxa waxaan u sameeyey adiga si dee raallinimadaad iyo wejigaaga dalabkii un ay tahay enan ujeedo kale u samayn fafruj fayd lana anaga minhaa ay min hadihi sakrati furjatan waa in naga fayd furjaduna kolley fada halkan sheekhu wuxuu ka cabirayaa furja iyo farja labadaba in laba isticmaalo farajna waaba laba yidhaahaayo waa fatxadii walow waa sia u sharaxan nawowi igu sugan walow qurdubi isagu wuxuu kaba dhigaa alfurjatuna waa macnahan oo de waa meesha banaan iyo das min asaca haddii alfarjatu la yidhaahna waa dhib faydantay oo waa raaxa iyo tan iyo waxyaalahaasay noqotaa laakiin labadaba xagga ficilka maada iyo mudaaric ba iskugu mid oo faraja iyo furju weyn ta kale dee faraj bay la mid tahay buu ka dhigaa haddii alfarjatu la yidhaha farajkii waa dhib faydantay laakiin tani waa meeshii furnayd iyo dee taas macnaha sacada bal adigu dhagaxii un baaba in ilaahay subxaana watacaala qudradii meeshiibu ka yar durkay halkii uu kaba durkay maxaa dhacay isagii muxuu leeyahay isaguba muu odhanayay qoladii kale wuxuu reebayaaye naraa min hasamaa in bal naga fur ilaahay ow naga fayd aan samada ka aragno dee iftinkii baa uga soo gelaya hawadii baa uga soo gelaysa taas wey fafaraja allahu minha farjatan ama furjatan ilaahay baa fayday in fara-ow minha samaa samadii baabay arkeen oo u banaanaatay oo halkaasay samadii kaba arkeen waqaala alaakharu kii kalea wuxuu yihi allahuma ilaahay ow inahu shaniya kaanad liya waxaa ii sugnayd ibnatu camin gabadhaan ilmaadeernahay axbabtuha waan jeclaaday kaashadi maa kii ka ugu daranee waadag yuxibu ay jeclaadaan arijaalu raggu adnisaa dumarka jacaylka rag dumar jeclaado ka ugu adag ugu badan baan jeclaa wadalabtu waan dalbay oo ilayha waa gabadhii a ilmaadeerka ahaye nafsaha iyadii baan weydiisay nafteedii oo iyadiiba wax weyd ka dayay faabad weydiiday xataa atiyaha ilaan u keeno ula imaado bimiati dinaar lacag bay ku xidhay walow de ay tahay markaa kolley malaa markii hore way iska diidanayde mar ay baahi qabatay isagiina kaba hadhi waayey bay tan ahayd sida riwaayaadka kale xadiidka inooguba sugan adigu ilaa aan boqol dinaar dee isaguna nin xoolo badan le ma ahayno boqol dinaar markaaba diyaar ay u tahay ilaa boqol dinaar ula imaado way diiday arrinkii fatacibtu waan daalay buu leeya waan rafaaday xataa jamc waa dee fidnadii imakaba rasuulki ilaahay lahaa dumarka waxa weeye iyadaa ragga wax uguma daran fidna aqriyay maxaa wax hadaadaya meel kale ah bal marka waxa weeyaan halkii uu rasuulka ilaah ilahba kama tegin duma ragga kagama tegin fidna ugaba badan dumarkii kaga dhib badan uu lahaana itaqu nisaa dee waa arrinkii waa si uu faaxishadaa u gaadho ayuu isagii xoolo ma lahayne orday oo uu meel kasta marayo geedgaabani geed dheerba ufulay suu xoolahan usoo ururiyo markaas muxuu yihi fatacibtu xataa jamactu miata diiraan ilaa boqol dinaar isu geeyey faji'tuhaa waan la imi oo iyadii baan u imi bihaa ay mib danaaniir boqolkii baanu laba imi riwaaya boqol iyo labaatan nooguma dambayse waan arki doona falamaa waqactu iyadna markii kolle xaaja haysay baahi baa haysay falamaa waqactu markaan dhacay fadhiistay bayna rijlayha labadeedii lugood dhexdoodii ayay qaala tidhi waa ruuxaan waxaana samayn iyaduba iyo cabdallaahi addoonkii ilaahay waa marka halkaa waxba uma harhsanaa inuu wixii sameeye un ayaa harhsan itaqi illaahi ilaahay ka cabso walaa taftaxa furin alkhaatama khaatamka khaatamka imika halkan farjigeedii bay ugaba jeedaa iyadee bikrigii ama bikaaradii waa gabadh bay ahayd cudeen markaa ilaa bixaqi xaqiisa un mooye xaqiisu waa zawaaj saxiixa iyo wax mashruuca iyo wax xalaala mooyaane arrin kale waxaan ha ku samayn oo cuduradayda iyo bikaaradayda ha ku suulin waxaan xaqeedii mashruuc ahayd ahayn taas bay tidhi lacagtiina uu siiyo way haysaa marka muxuu sameeyey ninkii waa nin intaasoo dhan ordayo oo u daalanaa lacagtan soo ururinayo dee markii horena intii uu ka dalbayo iyada wax ka damcayo taasoo kale iyadana waa wakti kaba sii horeysay ayaa faqumtu canha halkaasna waa gaadhay waa taqwadii itaqi lah ay tidhi ayaa qalbigiisii khashi ay kuba dhacdo faqumtu canha waan kaba kacay waa macsiye uu makansaday muxuu ugaba tegey ilaahay daraaddii ayuu ugaba tego faqumtu canha waan kaba kacay waxba muu samayn wixiina waa u daayay markaasaa muxuu yihi ninkaasna fain kunta haddaa tay ilaahw taclamu mid og ani anigu facaltu inaan sameeyey dalika arrinka waxa aan makansaday ee markii horena in badan aan daba socday inaan uga tegoon u sameeyey dee ibtiqaa wejika waa adiga ridahaaga iyo wejigaaga dalabkii adiga daraadda aan u sameeyey fafruj fayd lana anaga naga fayd furjatan minha wa minha wa min hadihi sakrati furjatan in nagaba fayd oo bal wax isaguna kolley kii kale wuxuu reebay wax kaba mida dhagaxan naga fayd buu yihi o fafaraja lahum ilaahay isagiina waa iyagii u fayday oo inbuu kaba durkiyey laakiin aanay weli ka wada bixi karahayn kamay wada bixi karayn kii hore in bay ahayd kana in kalaa kuba biirtay laakiin weli kama bixi karayaan nin baana harsan isaguna khayr kala lahaa wa qaala alaakharu kii kalea wuxuu yihi allahuma ilaahay ow inii anigu kuntu waxaan ahay istaajartu mid dee shaqaalaysiiyey kiraystay ajiiran ruux ajiiroo shaqaalaa bifaraqi arusin waa saaco beriisa ayaan waxa weeyaan anigu shaqaalo kaga dhigtay faraqa waa ti aynu dahaaro kusoo marreeyo waa intan sakaatulfitriga lagu bixiyo saddexdeed bay noqonaysaa waa weel ama mikael buu ahaa qaadayey saddex saac qaadayey haddaba ninkan wuxuu kula heshiiyey waa u shaqaynayaa shaquu u qabanayaa ujradiisana maxay ahayd inuu saddex saac oo raashina ama beriisa siiyo intaasay ahayd falama qadaa camalahu ninku markuu shaqadiisii dhameeyey uu u diray ayuu qaala yihi acdinii isii xaqe xaqaygii isii wixii waa ujradii facaradtu calayhi waan u bandhigay faraqahu waa faraqiisi waa weelkii ama mikyaalkii dee saddexaa saaca qaadaye beriiska ah ay ku heshiiyeen faraqiba canhu uu nacay oo malaa ama radaa'adiisa wixii oon dee miduu filanaya ahayn iyo waxe wixii buu quursadayoo uu iskaga tegey waa raqiba canhuna raqiba sidayn soo maray de waa kariha uno cani hadday kaba dambayse haddii ay fi ka dambaysana waa doonid iyo jeclaansho ee cani hadday ka dambaysana waa nicid iyo jeedsi wixii lagaba jeeste wuu iska tegay ninkii falam azal kama zuli ninkii muxuu yeelay muu odhan un dee intuu raashinkii halkii ku ceshaday dee aniga saddexa fara faraqaasunbu igu leeyay muxuu sameeyey waa arrintan kale la yaab kale falam azal kama gaar buu u saaray wuu u beeri jiray falam azal kamaan suurin azracu faraqii inaan beerayo xoolihiisa kalena kuma daraya waa nin malaa zaraclana waa ahaa kuma darayo kuwiisii xataa jamactu ilaa an ururiyey oo minhu min alfaraqi damiirku faraqi buu laamaya waa saadexdii saac ee raashinkiisa baqaran lo iyo waricaaha dadkii raacaya macnaa waa beeray raashin baa ka soo baxay waa ku celiyey waxbuu iibiyey kolba wixii uga soo baxa ayuu lo ka iibiyey welibana dadkii raacayo dee addoomihii raacayeyna berigaa dee addoomaa jire iyagana waa iibiyey waa lo dhan oo maca rucaadeedii leh fajaanii waa yimi waa sanada dabadood maha waktigii un waa ii yimo faqaala wuxuu yihi ninkii baa odhanaya malaha waktigeedna waa u baahanyayba isaga wuxuu eegayaaba waa faraqiisii waa saddex intaasuu filanaya intiibuu uma bahdo waxa la arkaa markaa hore waa kaa kaba tegay imaka intiibuu ubahday sanada dabadood itaqila warnio ilaahay ka cabso walaa tadlimna hay dulmiin aq xaqayga hayga nuqsaaminaysa xaqaygii o dhan qultu waxaan idhi bu ihi idhab tag ilaa tilka albaqari lo-da halkaa ka muuqata xaggeeda uba kaciyo waa riicaa'ihaa dadka la joogo fakudha waxa qaado wuxuu ku ciya dee nin doonayey galaamo in raashin ah oo la yihi xoolo dhan oo meeshaasa bal riwaayaadka xadiidka la un may hayna xoolo kalena way jireen de iyadna riwaayada saxiixa inooguma sugnayd bal masalan taas qaado wuxuu qaatay inuu ku ciyaarayo dee isagoo halkuu wax ka siin lahaa waxaa yar u baahan yahay ugu darayba intuu wixii kaba dee u diiday dheel dheel o markaa faqaala wuxu uhi itaqila warniyo ilaahay ka cabso walaa tastahzi bi haygu dheeldheelin haygu jeesjeesna ama haygu dheeldheelinba faqultu waxaan idhi ninkan waa ka dhabkaas se ciyaar buu uqaatayba inii anigu laa astahziu bika adiga kuguma dheeldheelayo ee khud qaada dalika albaqara kolley dalikadana waa jinsi markii hore tilka bay ahayd imakan dalika waa jinsi ahaan baan ugu celinaynaa waa nooca ama baqarka iyo lo-daas iyo warico ahaa dadkaa laba joogaba kaxayso ninkii markaa inuu dhab iyo markuu arkay waa tego faakadahu wadahaba bihi wixii oo dhan buu dabada ka maray u kaxaystay marka muxuu yihi ninkana fain kunta haddaad tahay ilaahu tacalow mid og ani anigu facaltu inaan sameeyey dalika arrinkaa ibtiqaaa wejika oo wejigaagina haddii aan eegno wixii haddii uu wax mucayana ahaana oo wixii dee uu mucayan ahaayona wuxun baada odhan lahaa xukmiga sharciga dee intiibu kuleeyo saddexdii de faraqi unbu kuleeyay wax kaloo n taas bay kuma heshiiyeen arrinkani waa ninkaa dee ilaah daraadii uu laba yimi iyo dee tabaruca badana uu laba yimi haddaba in anigu haddaan arrinkaa u sameeyey adiga waa anigoo ku dalbayo wejigaaga daraadii iyo ridaaban kuma doonayo fafjur fafruj lana maa baqiya ina in baa kaba harhsan ilaah waxaa naga ha hadhay ee ka hadhay sakradii naga fayd fafaraj allahu maa baqiya intiina ilaah baa ka dulya ka markaa ka dul qaaday kaba fayday oo halkii bay kaba baxeen sida laftiga inoo dambeeya iyagoo wada socda halkii bal xadiidka kolley asaniid baa inoo dambaysiy alfaada yaroo kooban ee xadiidka ta iyada inooguma sugan oo imaka halkan labada waalid birigoodu fadliga uu leeyahay iyo khidmada loo khidmeeyo loo adeego loo ixsaan falo ciddii aan iyaga ahayn oo kale laga wada horreysiiyo sida dee ninkan yeelay fadliga iyo qiimaha leedo waa camalkaa saalixee weyne karaamadani ay kaba muuqatay dee sababtii oo waaye arrinta kale inooguma sugan waa ninka labaad alcafaaf waa dhowrsashada xumaantii zinadii faaxishadii ama lagaba dhowrsado iyo wixii muxaramaadka amaha iyaduna shaygii xaaraamta iyadoo u suurtagalay iyadoo ruuxii ay uu karayo inuu sameeyo ama ti ay dee matalan uu samayn karayo uu ilaahay intuu xusuusto faraha kaba qaada waa bacda alqudrati caleyha maaha nin awood waayey nin kari waaye maaha waa nin wixii suurtagal ay too karaya bacda alqudrati caleyha cabsi ilaahay oo loogaba joogsada iyadna fadliga ay leedahay oo dee ilaahay daraaddii marka ugaba tegay eeg maxay noqotay macsiyadiiba maxay isu rogtay daaco aada iyo aad u weyn bay isuba rogtay taasoo weeyaan waa xaggan taqwada sidii xataa xadiidkii kale rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee xasanaadkii sayi-adka markuu inoogaba warramayey in ilaahay labadaba ruuxa uba qoray hadduu ruuxu sayi-a ku hamiyo oo uu ka tago waa marka u ilaahay daraaddii ugaba tago xasanaa loo qoraya sayuu markii hore ku hamiyey may ahayn wuxuu uga joogsaday isagoo awoodi waayo o suurtogeli weyday ee ilaahay buu xusuustay oo markaasuu wixii fara kaba qaaday xasanaa loo qoraya waa taasba tadna waaba hami bay taasi ahayde ficilkii baa wada dhammaaday oo waa dee xaaladii ugu dambeysay buu gaadhay isagoo weliba muddo dheerna kuma fikiraya xadiidkaasaa maxaa la socotay inamaa tarakahaa min jaraaya ilaah baa odhanaya addoonkaygaa xasano u qora sababtu wuxuu sayi-adan uga tegay min jaraaya waa aniga daraaday maha wax kale hadduu uga tago kana waa ninka siduu yeelay bal taasna fadliga ay leedahay de arrinta kalena dee ijaaradan ee bal ammaanadan gudashadeeda iyo mucaamaladan fiican oo kale iyo de waa xusnulcadi bal dee ammaanada ilaalinteeda de waa umuurtan uu yeelo dham oo waxaan dee laguma lahayn oo isagu isdhuldhigay weliba xoolaha badan uu kaba soo saaray kolley tanna way nooguma sugan tahay bal umuurahaas way nooguma sugan tahay karaamaadkiina waa karaama waxaan karaamata waa shay xaqa oo suganba taasi arrinta kale baabku inooguma baabaysnaa waxa weeyaan ruuxu de waa camalka kolley ilaah daraaddii ulaba yimi ikhlaaskaba ah in hadduu ilaahay ugu tawasulo ilaahay ku bariyu ku weydiisto waana xadiidka rasuulka ilaahay ammaan isagoo dadkaa ku ammaanaya waxay laba yimaadeen inoo sheegaya buu soo arooriye waa camalkiisii fiicnaa laakiin de waa camal saalixoo taasoo kalea inuu ilaahay kuba baryo uguma tawasulo ama karbi isagoo qabsaday haba noqoto waktigii istisqa haba noqoto iyo xaalo kalebe bar iyada taasna waa arrinka inooguma sugan xadiidka kolley ee axkaamo kala duwan oo culimadu ay halkan kaba qaataano qeybtan ijaarada iyo barhkoodee ay u daliishadaan xaggan baycan fuduuli ay yidhaahaan oo kale iyo madhabaha qaar ay baneeyaan shaaficiyadu ma baneeyaan iyo bal umuuro kalena way jiraan lakiin bal waxaan leenahay waa intii ugu ahamsanayd oo kolley umuurahaas iyo baan filaya bal fatxulbaari iyo kitaab ulijaara kolley dee aad buu uba sharxay bl imika waa xadiidka waan kaba baxnay xadaثna isxaaq بn mansuuri wcabd بn xumaydi qaala akhbarana abu caasimi can ibni jurayji qaala akhbaranii musa bn cuqbataxa وxadaثanii سweyd بn saciidi qaala xadaثna عaliي bn msiri can cubayd الlahi xa وxadaثanii abu kuraybi ومحamed بn طariفi الbajariy qaala xadaثna بn fudayl wa mحamed بn fudayl qaala xadaثna abi waraqabaة بn masqalata sin iyo sod labadaba in la aqriyana waynu soo maray aabihii fudayl iyo raqaba isaga uu moxamed kawada war ka wada warinaya xa waxadaثanii زuhayr ibn xarbin waxasan lxulwaniyi wacabd bn xumaydi qaaluu xadaثanaa yacquubu yacnuuna waxay u jeedaan saddexda nin yacquubkan ula jeedaan ibna ibraahima bna sacdin waa yacquub ibnu ibraahim bnu sacdi qaala markaa yacquub baa wuxuu ihi xadaثanaa abi abihi ibraahim bnu sacd can صaalix bni kaysana kulhm haddaba bal kolley imaka idinkama qarsoono dee in badan baan umuurahaasaan soo arkayna asxaabtii naaficna raggan in badan baan sooba aragnay bal markaa haddaba kulluhum can naaficin dhammaantoodba xadiidkan waxay ka wariyeen naafic naaficna can ibni cumar kulluhumna idinkaas soo saari doono dee iminkaa idinkama qarsoonaan leeyahay عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيiث أبي ضمرة عن mس بن cقبة mس بن cقبة markii hore ناaفع buu kaba warinaya haddaba abu ضمرة أنس بن عyاaل xadيidkiisii uu mوسى بن cقبة kaba wariyay mid macnihiisii leh waana deedkii imika lafdigii aynu kaba soo baxnay mوسى بن cقبة عن ناaفع عن cabd للahi بن cمر waa xadيidkii imakaan kaba soo baxnay matigii oo dhan lakiin markaa muxuu yihi wزaadu في xadيiثi intuba xadiidkooda waxay ku siyaadiyeen wakharajuu yamshuuna inay waxaan soo aragnay oo halkaa inooguma sugnaa uun fafruj lanaa minha farjata markaa kii ugu dambeeyey haddaan soo gaadhno fafaraj allahu ma baqiya intaasunbaa inooguma sugnayd maxaa qolooyinkan riwaayadooda laba socotay dee markii ilaahay intii harsanaydna ka fayday wakharajuu yamshuuna saddexdii nin way baxeen iyagoo soconaya wa fii xadiidi saalixin saalix ibnu kaysaan laftigiisu wuxuu ahaa wakharajuu halka yamshuuna bedelkeeda yatamaashawna iyagoo wada socda oo macnaha wada soconaya unbay ti yamshuuna soconaya yatamaashawnayo dee waa xagga iyagoo wada socda ilaa cubaydallahi cubaydullahi bnu cumar isaga laftigiisa fa ina fii xadiidihi waxaa ku sugnaa wakharajuu walam yadkur ma sheeginoo isagu bacdaha sheed yamshuuna iyo walaa yatamaashawna midna ma sheegin oo kharajuu way baxeen ayuunbaa intiisa kuba sugnayd xadiidkuna waa xadiidka naafic can ibni cumar xadaثnي محamed بن سهل التmimiي وcabd للhi بن cabd الرحمن بn بahrama وأbو bكر بن اسحاq qال بن سهل xadثna وqال الآkخراni أخbarna أبواليماني qال أخbarna شعyب عن الزهري qال أخbarnي saلم بن cabdاللahi أنa cabdاللahi بن cمر qاaل e naafiع bedelkii un baa salim yimi waa xadيidkii بن cmر samictu رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم yquل inطلqa way tegeen ثaلaثaة rahdi waa halkii nafar bedelkeeda ثaلaثaة rahdi kale waana riwaayada uu halkan riyaadka iyo imaam nawi uu soo qaato weeye iyadoo dhan laakiin imika dee muslim meelihii ay taa hore kaga yar dunayd iyo alfaadi unbuu soo dhiganaya xadiidkii nooma soo celinaye saddex halkii nafar bedelkeeda halaaثatu rahdin miman kaana qablakum waa dadkii idinka horreeyey xataa aawaahum اlmabitu ilaa kaarin eg markii hore roob baa helay baa qabtayna halkana habeenna waa taa aan raacinayo laba xaalaa wada jirtay habeenkii oo u golay oo ay hooyasho u baahnaayeen meel ay dee ay ku hoydaan iyo iyadoo roobda-ayay markaasay godkan galeen xataa awaahum ilaa uu dumiyayoo almabitu hooyashadii ilaa qaarigod wاqtasa alxadiiثa salim bn cabdillaahina can abihi can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm wuxuu dabagalay raad raacay oo dee xadiidkii horaynu kaba soo baxno bimacnaa xadiidi naaficin can ibni cumar kayra annahu qaala wuxuu yihi salim riwaayadiisa qaala rajulu minhum nin baa iyaga yidhi kamid ah waa ninkii ugu horeeyey allahuma kaana lii abawani waxaa ii sugnaa laba aaboo shaykhaani waaweyn oo kabiiraani waa isla mid odayaal ah da-ah waa aabihii hooyadii fakuntu waxaan ahaa waa halkan lafdiga aynaan markii hore soo arag ee riwaayadiisa kuba sugnayd laa aqbuqu qablahuma laa aqbuq macnaa mid aan caano habeen siin weeye caano habeen siin ahlan ahl walaa maalan ehel iyo maaltoona aqbuqu hadda markaa kolley ficilkana sheekhu raximah llahu tacaala waa damdinaya oo hamsaduna way fadxisantay buu leeyahay ba'dana waa la daminaya oo waa la godaya aqbuqo waxaan u sheegayaa dadka qaar inay tasxiifiyaan oo kaa cabireen man laa unsalahu dad aan fahm lahayn ay uqbuqo kaba cabiraane waa qalad buu leeyahay aqbuqu waa dabdiga markaa aqbuq markaa maxay tahay macnuu iyaga marka la eego qabuuq waxaa la yidhaha qabuuq caanaha habeenkii la cabayo waxaa la maalay habeenkii la cabay qabuuq yidhaahaan ama wixii habeenkii laba cabayo nasiibkoodii haddaba habeenkii ee caanaha markan soo liso cid kagamaan horreysiin jirin oo shurbulcashaay baa la yidhaha ama subaxda oo kale waxa subaxda la cabo sabuux bay yidhahaan sabuux iyo qabuuq saasay kala yihiin waaba kolley kolkol dee yaanay caanaba noqonin be wax kaleba waxaa dhici karta laftigan in loo isticmaalo horeynu usoo maray halkii fadliga ee cajwadu leedahay man tasabaxa bisabci tamaraatin ku afuro weeyaan oo intaanu wax kala dhadhamin cuno oo kale bal imanka waxaan leeyahay yaman oo kaleba dee tasabux weli way isticmaalaano ay quraacaya waxa u isticmaalaan de tasabux oo kale iyo de waa tan lahjadooda sabuuxna waxaa la yidhaha wixii subaxdii la cabo caanihiiba qabuqna marka muxuu leeyahay habeenkii markaan soo hoydo waa habeenkii marka dee maalintii o dhan u maqnaayaan soo hoydo caanaha aan soo liso iyaga caanamaan siin jirin iyaga hortood ehel iyo maaltood ehelkii garanay waa zawjadii iyo taas oo kale maalkii maxay yihi barkood baa yidhaha halkan de waa hadduu khadam lahaa oo kale iyo waxyaalo ayay maalkii noqonayaan de iyagii kol haddii la iibinayo dadkaa ay yihiin waa taas oo kale in bal dee wax kaloo uu maalkiisa uqabtana adigu bal waa taas ahlan walaa maalan bal taas baan ku daysana hore wa qaala waxaanu yihi kii labaad weeye famtanacat mini waa riwaayada intii kale uu ka tegaya waa inta halkan ziyaadada ah haweenaydii marka nafteeda aan aada u jeclaaday aan iyadii nafteedii weydiisay ayay iska diiday oo markaa hore iyaduba ruux waxaan taqaanay ma aha ruuxu faaxisho samayn jirtay maaha waa taa dee isagii markii halkaa uu gaadhay tidhi ilaahay kaba cabso haddaba markii hore arrinta ka dalbay way iska diiday marka xataa alamat biha ilay asiibtay sanatu min asiniina waa abaar abaaraha kaba mid oo dee sanadba abaar ay ku dhacday gaaja ay qabatay ayay isagii ay u timi isagoo wax ka weydi wax weydiisanayso waxbay ka dooneysay markaasuu isagiina dee shardigan kaleu ku xidhay arrintan kaleu kuba xidhayo fajaa'atni faacdaytuha waan siiyey cishriina wamiata dinaar markii hore boqol baan soo aragnay waxaa dhici karta riwaayada intii ziyaadadeeda waa kasriga waxay ka cabireen oo la ilqeeyey un kasrigii oo la ilqeeyey un oo dee boqolkii intii isku buuxday unbaa riwaayada hore waa tan boqol iyo labaatan dinaar wa qaala waxaanu yihi waa kii saddexaad waa inahay ku kala dunaayeen fasamartu mintasmir waan badiyey weeye ajrahu waa wixii ujradiisahayd waa intii koobnayd ee saacaca ahayd ama galaamada ahayd dee raashinka ah ayuu beeray uu beerayoo waan u badiyey xataa kasurat ilaa ay badnaatay minhu ay min hada alfaraq ama min alajri ajrigii uu lahaay oo ujradiia alamwaal xoolihii aan ka iibiyey dee kollay sanaday qaadatay maaha wax dee sanad iyo laba san kuba noqonaya maahe waa beerayey waa kordhayeen kolba waxbuu xoolana waa ku iibinayay waanu ku celinaya tibayd fartajacat ilaa ay de markaa waa maxay idarabat oo taxarakada ujeedadu xoolo badan isbaraambaraya isdhexgalayo o dhaqdhaqaaqaya taasay noqoto irtijaaca waxa weeye imaka halkan ay kuma fasireen kasurat xataa daharat xarakataha wadiraabuha xoolihii baa batay ilaa ay wax muuqda oo xarakadeed iyo socodkeediiy waxaasi wax muuqda ayihiin waa xoolo dee la arkayo badan ilaa ay noqdeen oo bal markaa irtijaaci taasu kaba dhigaya idiraab wamawju bacdiha fi bacdiha likasratiha walirtijaacu alidiraab walxaraka wey wa qaala waxaanu yihi isagu riwaayada saalim inta ugu dambeysay fakharajuu min algaari yamshuuna waxay ka baxeen godkii xalayin iyagoo soconaya dee bal adigu kolley xadiidka fawaa'idiisii iyo karaamadan weyn iyo camalka saalixa iyo dee markaa ruuxii ilaahay ka cabsanayey ee taqwada lahaa markii shida ku timaado ilahay muxuu uhi waman yataqi llaha yajcal lahu makhrajan taas waa taqwada aahaarteedii cabsida ilaahay aahaarteedii oo ruuxa markay shida iyo dhib ku timaado in ilaahay kaba faydayo de waa taa aragnayna nimanka saalixiinta ahaa adqiyada ahaa camalkoodii saalixa ahaa ee qarsoonaaya ilaahayna ogaa inay isaga daraaddii ula yimaadeen dhibtii kuma timi dib looma arkayn ay ilaahay kaba fayday weeye kolley allah subxana watacaala alaa aclam halkii aan imaka kolley ko kablohaaj kasoo naqlinayay waa dhici karta ishaydu inay xaggaygaba tahayoo labadoodii way wada socdaane ka hore inuu sheegayaba abulashab iyo aburaja bal waan hamsan doonaa wallah subxana wataala alam subxaanaka allahuma bixamdika